ururka xuquuqul aadanaha maamulka somalilan iyo jaamacadda hanuun ayaa magaalada hargeysa ku qabatay kulan looga hadlayay sidii bulshada looga wacyigelin lahaa saameynta xanuunada ku dhaca maanka kulanka ayaa waxaa kasoo qeyb galay mas-uuliyiin ka tirsan ururka xuquuqul aadanaha somalilan jaamacadda hanuun iyo bulshada qeybaheeda kala duwan cabdiraxmaan maxamuud agaasimaha waaxda qorsheynta ururka xuquuqul aadanaha somalilan ayaa ka warbixiyay ujeedka kulanka marka waxa weeyaanuun kulankan iyo ujeeddada guudeenu ka leenahay waxa weeyaanuun inteennaas oo iskugu timid in aynu wacyigelintan maanta aynu qaadno aynu bulshadeenna gaadhsiino doctor cabdifataax axmed guddoomiyaha jaamacadda hanuun ayaa ka warramay muhiimadda wacyigelinta xanuunada ku dhaca maanka muhiimadda ay leedahay dadkan xuquuqdoodu laakiin waxa aan ku adkayni uun arrinta commissionka xuquuqul insaanku uu bilaabay ee ah collaborationka waa la socda qof marani ma jiro cid kastaaba waxbay ku dari kartaa waxaan loo baahanya ururka xuquuqul aadanaha maamulka somalilan ayaa muddooyinkii dambe waday kulamo iyo wacyigelin looga hadlayo sidii wax looga qaban lahaa xanuunada ku dhaca maanka